الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين waxaynu ku soo dhex jiray fadaaisha soomka iyo fadliga ay leedahay bisha ramadaanba bisha ramadaan soomkeedu waa waajib weeyaan faman tadawaca khayra fahuwa khayru lahu fadaaishaa soomka marka laga yimaado allah subxaanaه wa tacaala wuxuu ku farad yeelay dad yooga muslimiinta ah inay soomaan waxaynu iska naqaanaa ayaynu ognahay nafta in laga jaro oo laga fogeeyo shahawaadkeeda iyo waxay jeceshahay iyo in sidoo kale laga dheereeyo waxyaabaha ay had iyo jeraale dee la qabsato waa arrin aada u adag xikmadda ilaahay waxay keentay xikmadda alle subxaanaه wa tacaala waxaa dib u alla u riday farad yeelidda soomka oo soomka waxaa la waajibiyey ee sanadkii labaad ee hijrada oo markay dadooga muslimiinta quluubtoodu ay la qabsadeen tawxiidkii iyo inay weyneeyaan allah subxaanaه wa tacaala waxyaabuhu fara in la weyneeyo ayaa si tartiib tartiib ah amba si kala fogfog ayaa loogu waajibiyey inay soomkii la yimaadaan markii u horreysay ee ilaahay subxaana wa tacaala soomka amre in lala yimaado waxa uu soomku ku bilaabmay in qofka doonayaana uu soomo qofka uu doonayaana uu iska daayo laakiin uu iska bixiyo fidyo wax la yidhaahdo takhyiir baa loo siiyo qofka ikhtiyaar baa la geliyey laakiin waxaa qofka la jeclaysiiyey inuu soomka la yimaado faman tadawaca khayra fahuwa khayru lahu waayo saxaabatu rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalam dee bilowgii hore soomku wuu ku adkaanayay dadka markaa qofkii doonaana wuu soomi jiray qofkii doonaana intuu iska cuno ayuu fidyo bixin jiray وعlى الذiina يudiiquunahu fidyaة طacaamu miskiini faman تadawca khayra fahuwa khayr lah وan tasumuu khayr lakm in kuntum taclamuun yani xataa kuwii awooda u lahaa waxay ikhtiyaar u lahaayeen intay wax iska cunaan inay maaragtay ay fidye iska bixiyaan oo cunto la siiyo miskiin dabeeta alla wuxuu soo dejiyey faman shahida minkum shahra falyasumhu waxaa lagu laalay xukunkaa hore ee qofku ikhtiyaarka u lahaa inuu soomo iyo inuu soomka iska daayo oo uu iska bixiyo fidyada waa la laalay waa xukun marfuuca weeyi waana sida ay sheegeen labada saxaabi ee cabdillaahi bni cumar iyo salama ibn اlakwac ibn abi layla ayaa waxaa laga wariyaa inuu yidhi xadaanaa asxaabu muxamadi salى اllahu alayh wasalama nazla ramadaanu fashaqa calayhim markii ramadaanta ilaahay soo dejiyey ee uu sharciyey bay ku adkaatay fakana man acama kula ywmi miskiina taraka sawma miman yudiiquhu qofka maalintii wax siinayaa qof miskiina uu iska daynaya soomka warukisa lahum fi dalik waa arrin loo fasaxay oo loo ruqseeyey bay ahayd fanasakatha waan tasumuu khayru lakum macnaa inaad soomtaan ayaa idin khayr badan waxaa la faray markaa soomkii ayaa la amray faumiruu bisawmi aharkan waxaa tacliiqiyey bukhaari raximah llahu tacaala intaa kadib soomku waxa uu nahaa rukni ka mida arkaanta diinta oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu alayhi waxa uu yihi bunya alislaamu calaa hamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان markaa tiir tiirarka islaamka ka mid ah weeyaan soomku yacni soomka in lala yimaado bisha ramadaan aad bay u habboon tahay waana shay la faray qofka mu'minka ah waajibna ku ah waxa uu ku mudanayaa in qofku haddii uu soomka la yimaado in dembigiisaba la dhaafo wuu jeclaysiiyey shaaricu in bisha ramadaan rasuulka sal allau alayh wasalam in bisha ramadaan soomkeedu uu leeyahay fadli aada u weyn halkay islaamka ku leedahayna uu yahay meel sarraysa xataa qofka soomani haddii hore uu lahaa dunuub biyaha badda oo kale amba xumbada biyaha badda oo kale waa loo dhaafayaa waxaa loogu dhaafayaa bisababi hadihi alcibaadati adayiba almubaaraka hadduu qofku la yimaado cibaadadan barakaysan dembi dhaaf buu ku helayaa haddii uu la yimaado shuruudahan ku xidhan abu hurayra radia allahu canhu waxa uu ka wariyey nebiga salى اllahu عalayh wasalam qaal man saama ramadaana iimaana واxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbih macnaa qofka bisha ramadaan sooma iimaanan macnaa isagoo rumaysan bifardiyatihi waajibnimada soomka waxtisaaban doonayana abaalka iyo ajarka uu leeyahay isagoo raalli ka ah oo aan soomkan karaahiyaysanaynin oo aan dhibsanaynin qiyaamu leylka amba cibaadada loo kacayana aanay culays ku ahayn waxaa u helayaa dembi dhaafkan man saama ramadaana qofka sooma iimaanan isagoo rumaysan faradnimada waxtisaaban doonayana abaalmarin gufira lahu ma taqadama min denbih waxaa loo dhaafayaa dembigiisoo hore o dhan baa loo dhaafayaa xadiidkaa waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim xadiid kale ayaa jira oo imaam muslim uu soo saaray raximah اllah rasuulku salى اllahu عalayhi wasalama uu yidhi aلsalawaat اlhams wاljumucaةu ilى اljumuca wramadaanu ilى ramadaana مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر إذا اجتنبت الكبائر معنى صلاadها شنت ah iyo جiمعaha la تukanayo ilaa جiمعaha kale بiشha رaمaضاaن ilaa ta kale laga gaadho waxay مكفiraaت u yihiin oo ay dhaafayaan oo lagu dhaafaya wixii duنuuبah ee u dhaxeeyey xilliyadaa shanta salaadood inta udhaxaysa wixii dembi qofku la yimi jimcahan ilaa jimcaha kale wixii uu la yimi ee dunuub ah bisha ramadaan ilaa ta kale uu ka gaadhayo waa haddii qofku uu ka fogaado ida jtunibat ilkabaa'ir dembiyada waaweyn haddii laga durko oo aan lala iman xadiid kale uu warinaya abu hurayra laftiisu radia allahu canhu أن النبي sلى الله عليه وسلم sacd المimbra rasuulka ayaa wuxuu isku taagay amba koray mimbarkii masaajidkiisa faqaala amin amin amin saddex jeer amba saddex waqti amba saddex goor baa rasuulku waxa uu yihi amin amin amin saxaabadu waxay ku waxa lagu yihi markaa qiila ya rasuul الlah rasuulka ilaahayow waxaad kortay mimbarka waxaanad saddex goor ku elisay aamin aamin aamin markaa rasuulku wuxuu ku jawaabay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ina jibriila calayhi salaam ataani jibriil baa ii yimi faqaala man adraka shahru ramadaan man adraka shahra ramadaana falam yuqfar lahu fadakhala annaara faabcadahu allah macnaa qofka ay u soo gasho bisha ramadaan amba bisha ramadaan haleela dabadeeto aan loo dembi dhaafin falam yukfar lahu fadakala annaara ee dabadeeta naarta gala alla ha ku fogeeyo oo qof wanaag la iman waayo iyo cibaado qul aamiin waxaad tidhaahdaa nebi moxamedow aamiin faqultu aamiin xadiidka waxaa soo saaray ibnu khusayma iyo imaam axmed iyo bayhaqi duruq fara badan baanay ku soo saareen xadiidkuna waa saxiix ayib aad bay u khatar badan tahay in bishii ramadaan intay kuu soo gasho oo aad dembi dhaaf ku mudan weydo oo weliba aad ku mudato inaad cadaab gasho aad iyo aad bay u khatar badan tahay waa in qofku uu la yimaado bishaa ramadaan wanaag iyo iskana ilaaliyo wax kastoo soomkiisa wax u dhimaya amba wax jebinaya ha noqdaan oo baabiinaya amba ha noqdo wax maaragtay dee qofka muslimka ah soomkiisa kaga ridaya naqsi oo inagii xaaltii soo maraynay oo xataa waa in qofku haddii cidi ay caydo oy aflagaadayso amba ay la dagaalanto waa inuu yidhaahdo anigu waan soomanahay oo uu iskaga tago weeyaan macnaa waxaa mamnuuca qofku intaa uu sooman yahay in uu la yimaado aflagaado iyo cay iyo farataagtaag iyo dagaal uu la yimaado manaa waxaan ujeeda dadka muslimiinta ah dhexdooda oo waxaan u bannaanayn wey waa in iska ilaaliso waa in waktigaaga aad ku bixiso inaad cibaadaysato waayo soomki waa cibaado waad sooman tahay oo cibaadadaad ku jirta insha allah waa inaad dikriga ilaahay badiso waa inaad qur-aanka akhrigiisa badiso waa inaad masaajidada iskaga nagaato waa inaad jamac iyo jamaacada xaadirto markaa si aanu soomkaagii u noqon wax uun dee aad ka taransato haraad iyo gaajo leqaqadyada aad u khatar badan buu noqonayaa xataa waxaad ogaanaysaa shayaadiinta dee ilaahay xidhayaa waa shayaadiinta jinka iyo jinka kuwa madaxiisa adag weeye laakiin waxaad ogaataa shayaadiin alinsigu iyagu way joogaanuun lama xidho waa inaad ilaahay un ka magan gasho way taagan yihiinuun waa kuwa imika sii diyaarsanaya de dusuudda xaaraanta lagu karin lahaa iyo wixii xaaraanta lagu dubi lahaa iyo halkii xaaraanta lagu samayn lahaa dad un baad moodaa uun in la yidhi risi kale ma lihidin inaad ramadaanta aada xaaraanta samaysaan ood karisaan mooyaane waxyaabaha khatarta badan ee baryahan dambe ku soo kordhay dadka muslimiinta ah oo khatar gelinaya soomkooda oo had iyo jeer ale sababaya inay caytamaan amba ay dagaalamaan amaba ay ka mashquulaan cibaadadii waxaa ka mid ah ciyaarahan la caadaystay bisha ramadaan in lala yimaado dad qaar baa iyagoo isla waxtara ujeeddo ay leeyihiin mooja waa shar ayaa marka u horraysaba wax dhagaha ku soo duulaya waxaad maqlaysaa wax la yidhaahdo maxay koobka ramadaanta koobka ramadaanta muxuu keenaya koobka ramadaanta wuxuu keenayaa in masaajidada ilaahay laga tago masaajidada ilaahay in laga tago in garoommada la istubo in rag iyo dumarba la isdhex galo in cay iyo aflagaado iyo anshuxumo iyo dagaal ilaahay inama farin iyo rasuulkiisu toona bisha ramadaan in lagu weyneeyo bardoodan cayaar sababay oo aan le asalkeeduna aanay dadkani caadaba ulahayn oo ka soo jeeda maarata dad aan muslimiin ahayn markaa baaraka allahu fiikum yaan waktiga laydinkaga luminin si aanay cibaadadiinu u dayacmin oo aan dembi dhaafkan iyo wanaaggan bishan la helaya aanaydan u waayin siiba qolada dhallinyarada iska ilaaliya iska ilaaliya koob koobka ramadaanku waa shaydaan madax kuusan oo aan la xidhin shar weeye marka ayaan waktigiina lagu baabinin oo aan lagu lumin ciddii doonaysa hala timaado wax badan oo khayr loola qaban karaa jira ee bisha ramadaan waxay dadooga muslimiinta ay helayaan markay u qadariyaan qadarinta ay leedahay in ilaahay ducadooda aqbalo baryadaad ilaahay baryayso ilaahay wuu aqbalaya subxaana wa tacaala waxaa lagaga xoreynayaa dadka naarta ayaa laga xoreeya rasuulku sal اllahu alayhi wasalama wuxuu yidhi ina lilahi fi kuli ywmi walaylaة cutaqaءa min الnaari fi shahri ramadaana waina likuli muslimi dacwaة yadcuu biha fayustajaabu lahu allah wuxuu leeyahay habeen maalin kastaoo bisha ramadaan ah iyo habeen walba qaar uu ka horaynayo naarta bisha ramadaan fii shahri ramadaan waina likulli muslimin dacwatan yadcuu biha fayustajaabu lahu qof kastaoo muslimina waxa uu leeyahay duco uu ilaahay baryo uu baryo baryadiisana waa la aqbalayaa baryadiisana waa la aqbalayaa oo dacwat maarata waa mustajaab xadiidkani waa saxiix weeye way inoo iman doontaay xataa ducadu waxay mustajaabo tahay oo la aqbalayaa qofku markuu afurayo xataa cinda aliftaar qofka soomani ee sida dhabkaa u sooman iimaana waxtisaaban waxa uu ka mid noqon doonaa asidiiqiina washuhadaa kuwa runta badan iyo kuwa shuhadada ah camr ibn mura aljuhani ee saxaabigan radia allahu canhu ayaa wuxuu yihi jaءa rajul ilى الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam nin baa rasuulka u yimi ninkii waxa uu yidhi ya rasuul allah ara'ayta in shahidtu an laa ilaha ila اllah rasuulka ilaahay oo bal iga waran haddaan qiro allah mooyaane ilaahay cibaadadiisu xaq tahay inaanay jirin alla mooyaane wa annaka rasuulu اllah oo aan qiro adiguna rasuul ilaahay inaad tahay wa sallaytu alkhamsa shanta salaadoodna aan tukado wa addaytu azakaa sakadana aan bixiyo wa sumtu ramadaana wa qumtu bisha ramadaanna aan soomo habeenkiina aan tukado wuu isku daray wa sumtu ramadaana wa qumtuhu fa miman ana fa miman ana anigu markaa ayaan ka mid ahay fa miman ana anigu yaan ka mid ahay qaal sal اllahu alayh wasalam min asidiiqiina wshuhada min asidiiqiin kuwa iimaankooda ku runta sheegay iyo kuwa shuhadada abaad ka mid noqonaysaa weeyaan oo darajo aad u sarraysa weeyaan xadiidkani waa saxiix weeye sanadkiisu waa saxiix waxaa aada u khatar badan inuu qofku bisha ramadaan wax iska cuno cudur daar la'aan aad bay u adag tahay waa dembi aada u culus camdi sabab la'aan weeye abi umaama albahili radia allahu canhu ayaa saxaabigani wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi sal allau alay wasalama yaquul waxaan maqlay rasuulku isagoo leh baynamaa ana naa'imun ataanii rajulaan anigoo hurta ayaa waxa ii yimi waa manaam waa riyo riyada rusushuna waa waxyi ru'yat alambiyaa waa waxyi laba nin baa ii yimi waa laba marag dabadeeto waxay qabteen labadaa cududood ayay i qabteen bidabci ayay i qabteen labadaa cududood bay qabteen tartar faatayaa bi jabalan wacira dabeeto waxay keeneen buur adag jabal wacir ah aad u adag oon la kori karayn markaasaa waxay ugu yidhahdeen fuol buurta kor waa riyada dhexdeedii markaasaa waxaan ku yidhi bu ihi buurta kori kari maayo ma karayo faqaala sanusahiluhu laka annagaa kuu fududayn doona bay yidhaahdeen dabeeto waan koray haddii aan marayo buurta halkeeda sare xataa idaa kuntu fii sawaadi اljabal meel madow ayaa waxaan maqlay cod aada u qallafsan codad idaa biaswaatin shadiida qaylo baxaysa oo aada u adag ayaan maqlay markaasaan waxaan ku idhi qayladani maxay ahay ma haadihi اlaswaat warqayladani maxay ahayd qaaluu haadaa cuwaau ahli الnaar waxay yidhaahdeen waa cabaadka ahlu naarka cuwaa waa qaylada oo cuwaaga waxaa la yidhahda inta badan bahalka yeygale markuu ciyo bahalku ciyo ayaa la yidhahda waa cidii ahlu naarka markii lahaa sheema aragtay cawa di'bu fasta'nastu id cawaa wasawata insaanu fakidtu adiiru oo markay fitantu badatay ma og tahay cawadi'bu yey baa ciyey yey ayaan cidiisii maqlay fasta'nastu id cawaa waaban weheshaday markuu ciyey ee aan ogaaday meesha inaan dadba ka dhowayne bahal uu joogo bahalkaabaan xigtaystay buu leeyahy wasawata insaanu dabadeeta qof baa hadlay fakidtu adiir waxaan ku dhowaaday inaan dulaba maanaa ka cararaba meesha maanaa bahalka xilliga fitanta samalfitnaha bini aadamka iyo sharkooda waxaa kaaga wanaagsan inaad iskaga noolaato meel aanay dhibkoodu kaa soo gaadhin qaaluu hada cuwaau ahli الnaar uwa cuwaau ahli الnaar waa cidii waa dhawaaqii ahlu naarka baa lagu yiri cuwa ee rasuulku aswaat buu cabiray mawti cod dad markaasaa la yidhi waa cidoodii waa ciday ciyayeen ahlu naarku ci dabadeeta waa laysii kaxeeyey faإidaa ana biqawmin mucallaqiina bicaraaqiibihim haddana waxaan ku soo baxay dad boqnahooda lagu xidhay oo iyaga boqnahooduba ay isku xidhan yihiin mucallaqiina bicaraaqiibihim mushaqaqatun ashtaaquhum qowlaladuna ay dildilaaceen qowlaladoo dhan baa dildilaacsan ashtaaq waa jamcishada waa qowlalka tasiilu ashtaaquhum dam dama waxay shubayaan oo ka soconaya amba ka qulqulaya amba ka rogmanaya qowlaladoodana dhiig dhiig baa ka socda qultu man haaulaa deeta waxaan ku yihi kuwanina maxay ahaayeen qaal aladiina yufdiruuna qabla taxillati sawmihim waa kuwii wax xuni jiray intaan soomkooda aanay ka xalaaloobin aladiina yufdiruuna qabla taxillati sawmihim waa kuwii wax cuni jiray inta aanay soomkoodu bixin amba aanay ka xalaal noqoninba ajiib xadiidka waxaa soo saaray nasaa-i fi lkubraa sanadkiisuna waa saxiix weeyaan aad ba u khatar badan tahay liqliq waa la eedayaa xaaraantana ha ka baayac mushtari oo haddaad ogaato haddaad xaaraan iibiso ilaa cuntadani marka soomka dadna xalaal bay u tahay dadka qaarkoodna xaaraan bay ka tahay waata dadka dukaanada haysta maalan buskul baad iibinaysaayo sharaab baad iibinaysaayo khudrado kale aad iibinaysaa yani dee dumar iyo dee cudurdaar leh amba qof musaafira amba qof bukaa dee meheradiina xidi maysidoo dee waxaad u baahan tahay in waxaad hesho laakiin hadduu meelahaan la gala ku idhaahdo kaasay ugu daran tahay ama isagoo buskulka buskulkaana siiyo halkan agtaada ku guro dhibkeeday leedahay marka waad iska ilaaliso qofkani maaragtay inuu yahay qof dee sabab leh cudurdaar haysta iyo inuu iska yahay maaragtay inkastoo dee ay dhici karayso ku idhahdo afurkaa waan dhigan karaya lakiin waad garan karaysaa marka baaraka allahu fiikum qofka muslimkaah waa inaanu dayicin ajarka intaa leeg iyo fadaaisha waa in la iska ilaaliyo in maaragtay uu lumo ood ciqaabka intaa leeg aada mudato waa ajar aada u weyn waa khayr fara badan lama koobi karo allahunbaa koobi karo subxaanahu wa tacaala ajarka intaa leeg waxaa helaya un qofka bisha ramadaan sooma mutabican maa sanahu wabayanahu khatamu nabiyiina sala allahu alayh wasalam hadiga rasuulka sunaha rasuulka in aad raac salawaatu ullahi wasalaamu alayh haddaba soomka axkaam buu leeyahay axkaam ilan fadaaisha baynu hadda ka hadlaynay axkaamta soomka waa in la ilaaliyo oo bisha ramadaan intaanay soo gelin dadyowga muslimiinta ahi waa inay xoog saaraan oo ay ku dadaalaan in bisha shacbaan ay si rasmiya u tiriyaan oo lala socdo bisha shacbaan shacbaan goorta ay bilatay iyo goorta ay dhammaanayso waa arrin aada u habboon weeye in la ilaaliyo bisha ramadaan waayo shacbaan waayo soomkii baa ku xidhan waajib bay noqonaysaa bisha shacbaan ilaalinteeduna waa si loogu diyaar garoobo bishii ramadaan weeyaan ta kale waxaynu ogaanaynaa bishan qamariga ah amba bilahan dayaxa aynu tirinno bilaha qaarkoodna sagaal iyo labaatan bay noqdaan mararka qaarkoodna soddon bay noqdaan qofku waxa uu soomayaa amba ummaddu ay soomaysaa markay la arko bisha ramadaan ayaa la soomayaa magaalo waliba inay indhaha saarto maaha ee markay sugnaato dadyada muslimiintii bishii inay bilatay oo ramadaan la arkay waa in la soomo weeyaan haddiise bisha la arki waayo oo ay bishii daruura qariyaan amaba siigaba ay qariso siigaba waa in la qadaro lana dhammaystiro bisha shacbaan soddonkeeda shacbaan waa in soddon laga dhigo oo shacbaan sagaal iyo labaatan waxay ku noqon kartaa oo keli ah haddii bisha la arko bisha ramadaan haddii la arko ayaa bisha shacbaan waxay noqon kartaa sagaal iyo labaatan laakiin bisha haddii la arki waayo waa in shacbaan soddonkeeda la dhammaystiro weeyaan oo aan sagaal iyo labaatan la qaadanin waayo allah subxaana wa tacaala bilahan waxa uu ka dhigay xilliyo aynu ku calaamadsanno amba aynu wax ku tirsanno sanadaha iyo xisaabta bishuna markaa kama badan karto soddon maalmood abi hurayra radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal اllau alيh waslama sumuu liru'yatihi waafdiruu liru'yatih فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين شعبان ثلاثين حسوه waxaa ku soomtaan aragti bisha ramadaan aad aragtaan waxaad soomka ku gebagabaysaan bilashada ay idin bilato bisha shuwaal haddiise bishii laydinka qariyo fain guma calaykum meesha daruuri qariso amba caad qaralihiba uu qariyo amba siigaduba ay qariso way qarin kartaa siigadu way qarin kartaa haddii bishii la arki waayo faakmiluu shacbaana alaaiina bisha shacbaan waxaad ka dhigtaan soddon soddon laakiin de waa yaal aas waa haddii shacbaan la garanayo markay bilatayba warba ma inagaa u hayna waxay soomaalidu odhan jireen qarandidu markay bishu bil saddex tahay bay tidhahdaa bilay bilkhayr shada tobnaadkay idhahdeen bilay bilkhayr bay tidhaahdaa wadeerku saas u foorartaa ma ogti saa u foorartaa xaggaa soo socota xagga dambe inaad wax ka aragtaad moodaa ma ogti habeenkii markay meelaha marayso idan sooma noocaa qarantiday noqotayba shacbaanba war looma hayo bisha ramadaan markay gaadho ayaa murankii la bilaabaya iminka haddaad dadka waraysato waxay isku hayaan khamiis bay bilata iyo jimcay bilata jimcu araggeenii ahaa iyo khamiis bu araggeennu ahaa inta badan aadan wuxuu leeyahay jimcii baa la arkay jimcii baa la arkay bishuba madhatayba adiga arkayba jimcuhun bay arkeen waa kuwa way daandaansan yihiin reer miyigu sanadka oo maboujiba an cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma qaala xadiidkaa bukhaari iyo muslim baa soo saaray qaala rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam laa tasumuu xataa tarawu lhilaala ha soomina ilaa aada bisha aragtaan waa meesha oo aan lahayn maxay daruur iyo wax bisha qariya lama hubo aan lana hubin inay bishii shacbaan dhammaatay weeyaan waxaan ku ihi lama hubo bishii shacbaan inay dhammaatay ciirkuna wax hayaabo male daruurna ma leh wax qaryaabo ma laha ha soomina markaa ilaa bisha aad aragtaan walaa tufdiruu xataa tarow hana ciidina oo ha afurina soomka ha dhammaynina ilaa aad bishii aragtaan fain humma calaykum faqdiruu lahu laakiin haddii meeshii laydinka qariyo eega qiyaa qadara macnaha waa in la hubo bilashada bisha shacbaan shabcaan oo sagaal iyo labaatan maraysana waxay ku dhammaan kartaa un haddii bishii la arko haddii bisha la arki waayo waa in shacbaan soddon laga dhigo laakiin hadduu ku yidhahdo nimanka wax tiriyaa ma aha intaa tiradu intaasay ahayd tii hore intanay noqotay bishii laba bilood ma wada noqon karaan sagaal iyo labaatan laba bilood isma raaci karaan tan tan kala hore intaasaynu soonnay tanna waa inay intaa noqoto adiga laguma diranin haddii cibaadada loo daba fadhiisan lahaa dadkan tira yaqaanka ah dee dadku waxbamay garteen waxaa la doonayaa islaanta gaaroodiga joogta hawdkaa joogta inay bishaa markay aragtana soonto markay aragtana ay soomkeedu dhammaato laakiin ilaahay kuma keli waa culays waa siqal waa culays lama odhanayo waa inaad tirisaa tanta waa intaa ku shan iyo tobankii kale intaasu ahaa sanadkii hore maxay gashay kanay gelaysa qofka yaqaana hadduu doonaha iska dugsaday isagu laakiin asalka waxay ku xidhantay tan cibaadaadkeenu dhan waxa la arki karaa lagu xidhay salaada duhurka waa adiga arkay matalan waxaa lagu leeyahay qoraxda bacda sawaal markay saa wajan jeedsato tuko salaada casar qoraxdaa lagu xidhay salaada maqrib qoraxda ku xidhanto markay dhacdo salaadii cishaai marka casaankan qoraxda ay ka tagtay uu dhammaado salaadii subax markuu waagu dilaaco waa wax la wada garan karo waayo cibaadada maadaama ay waajib ku tahay qof kastoo muslim oo mukalafo xilsaaran yahay oo qaangaadha waayo wuxuu arki karayo xajkii waa inaga naqaana maalinta yom shakiga la yidhahna waa inaan la soomin asaalatan yom shaki haddaad maqashaan waa soddonka shabcaan waa maalin laga shakisan yahay maanta ma rabadaan baa mise ma aha mar haddii bishiina la arki waayo shabcaanna sagaal iyo labaatan ay tahay mamnuuc in la soomo weeyaan soddon way dhammaatay ma dhammaan waa sagaal iyo labaatan baa la qaadanaya in la yidhi ila sagaal iyo labaatan kaa la hubaa qofku hadduu uu maalintaa soomo soomkiisaasi waa macsiya oo waxaan bannaanayn weeyaan sidaa daraaddeed ayaa waxaa loo diiday qofka muslimka ahi inuu ka horraysiiyo bisha soom laba maalmood amba maalinba oo haddaad tidhaahdo shabcaan markay marayso siddeed iyo labaatanka alla ilahay waan sii hordegayaa oo si aanay ramadaan ii weydaaran maalmaan sii soomaba oo anoo soomanba bishu ay ii soo gasho lama ogola sharcan wax banaan maaha ixtiyaadan waxaan iska ilaalinayaa baad leedahay in soomku i weydaarto sidaan hadda sheegaynay karantan qalax udega xaggay iga maraysaa ado waan sii soomayaaba taasi waa mamnuuc weeyaan wax la ogol yahay maaha ayb laakiin qofku hadday caado u ahaan jirtay hadduu caado u lahaan jiray oo isagoo iska soomi jiray caado u lahaa shabcaan iska sii soomo dabadeeto ay shabcaan dabayaaqadeedu kaga soo beeganto soomku ugu lahaa caadada ayadoo dhib ma laha oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu alayhi waxa u yihi laa tuqadimu ramadaana bisawmi ywmi walaa ywmayn soom ha kala horaynina maalin soomkeeda amba laba maalmood ilaa rajulan ay shaksan yasuumu sawma falayasumhu laakiin qofkii soomi jiray isagu ha iska soomo ha soomo ayb markaa qofku haddii uu soomo maalintaa shakiga waa ramadaan iyo maaha waa waa soddonka shabcaan weeye waa ramadaan iyo ma aha waa macsiyu ku dhacaya oo rasuulku salawaat ullahi wasalaamu alayhi man saama ywma shaki faqad casaa rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam silatu ibnu sufar camaar wuxuu ka wariyey inuu yihi man saama alyawma aladi yushaku fiihi qofka sooma maalin laga shakisan yahay waa ramadaan kowdeedii iyo maaha waa soddonkii shabcaan shacbaan haddii laga sheki qofka sooma faqad casaa abalqaasim kaasi wuxuu caasiyey rasuulka ale sal allau alayh wasalam waa soomki ayb xadiidka waxaa warin ku sameeyey tacliiq ku sameeyey bukhaari raximah llahu tacaala waana xasan xadiidkani duruq iyo shawaahid kale ayuu leeyahay qof keliya hadduu bishii arko ma la soomaya mise laba markhaati waa in la helo haddii qof keliya uu arko waa inuu yahay qof cadaalad le loogu kalsoon yahay hadduu taariku salaad arko la soomi maayo waa faasiq warkiisa la qaadan maayo haddii dee qof aan cadaaladba lahayn xaaraan cunaa amba tooga amba balaayo kale u arkana lama soomayo waa qof wax arki kara dee hadduu a yidhaahdo waan arkay waa ku sugmaysaa laba qof hadday arkaan oo cadaalad lihina waa sax suumuu liru'yatihi وأfطirوا لرؤyته مaعnaa kuna cmل فla fain غuma عalayكم faأkmiluu ثaلaaثiiنa fain شhahida شhaahidani fasumuu وأfطiruu fain شhahida شhaahidaani fasumuu وأfطiruu xadiidka sanadkiisu waa xasan haddii laba qof arkaana ku soome laakiin shardi maaha oo lama odrhanayo laba qof wax ka yari hadduu arko qof hadduu arko laguma soomayo waa lagu soomaya qof qura hadduu arko oo cadaalad leh cadaaladda waxaan u jeegnaa qof la imanaya waajibaadkii ilaahay uu saaray ayaa cadaalad leh la imanaya mustaxabaadka kana fogaanaya waxyaabihii kabaa'irta iyo dunuubta inuu la yimaado faasiq buu noqonaya dee maala daliilna waxa u ah qof kaliya hadduu arko inay maaragtay lagu soomayo saxaabiga la odhan jiray cabdillaahi bni cumar ayaa wuxuu yidhi maalin bay dadku eegeen bisha taraa annaasu alhilaal maalin baa dadku waxay raadiyeen inay bishii arkaan faakbartu nabiya sala allahu alayhi wasalam anii ra'aytu dabeeta rasuulka waxaan u sheegay inaan anigu arkay fasaama wa amara annaasa bisiyaamihi rasuulku markaa wuu soomay dadkiina wuxuu amray inay soomaan inay soomaan baa rasuulku amray sanadkanina waa صaxiix weeye sida ibn xajar uu ku yidhi fi talkhiis xabiir in markaa ay bishii markaa bilato ee la arko ambaba la waayey hase yeeshee la dhammaystiray soddonkii shabcaanba ay ku weydaarteen ila shabcaan koob iyo soddon ma tegayso oo bilaha muslimiintu yagtiis ma laha sagaal iyo labaatan iyo soddonun bay noqdaan waa haddii bisha la arki waayo soddonkii shabcaan waa in la isdhaafiyo weeyaan soddonkaa shabcaan markay dhammaadaan bishiina aan la arag waa in la soomo weeyaan markay soddonkeediiba dhammaystirmaan waxaa ugu horreeya qofku soomka la imanaya waa anniya habeenkii waa inaad niyeysato inaad berinta soomi doonto waxaa la yidhaahdaa tabyiit الniya fii sawmi اlfariidati qabla duluuci اlfajari intaan waagu beryin suxuurta iyo wixii ka horeeya ayuun baad la iman karaysaa niyada waa soomka waajibka ah mar haddii salaada subax la tukado ma ansaxayso niyadu niyadu kaa ansixi mayso soomkaagana ansixi maayo haddaanu soomkaasi ahayn soom sunno ah soomka sunnaha ah haddaad soo toosto adoon habeenkii soomba ku seexanin oo dabeeto subaxii aada iska niyeysato barqada markay tahay inaad iska soomto adoon quraacanin dee tabtaba meesheedii dabeeta aad tidhaahdo walahi waan iska soomayaa maantaba barqada way ku bannaan tahay waa soomka sunnaha ah laakiin soomka waajibka ah waa in habeenkii la niyeysto gabaldhaca wixii ka dambeeya ilaa inaad intaan waagu ka baryin ayaad niyada gelinaysaa soomaali hore waxaynu arki jiray marka maqribka la tukado wadaadadu dadkay u xuli jireen waxaa habboonayd in la xasuusiyo intay baranayaan la yidhahdo soomkiina niyeysta laakiin in soomka lagu dhawaaqa niyada oo la yidhaahdo masalan nawaytu sooman hadda berinto waxaan niyeysanahay soom ku dhawaaqidaasi wax jira maaha ma soo aroorin rasuulkana kama sugna salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo xalay taanaan xidhanin dad calacalayaad arkaysaa war maxaa ku helay xalay taanaan xidhanin soomkii baanan xidhanin oo miyaan suxuuran bay waan suxuurtay oo maxaad u suxuuranaysay dee inaan soomo bes ay ugu ansaxday niyadii wata ilaa kale ma soo kicin calaacal ayuu bilaabaya markay sugnaato bishii ramadaan inay markaas soo gashay biru'yati albasariya bisha ramadaan labadaas un bay ku sugnaanaysaa inuu qofku arko in qofka la arko waa shahaada iyo in la dhammaystiray oy dhammaatay soddonkii shabcaan saddexdaa waxaan ahayn kuma sugnaato waxa waajib ku noqonaya qof kasta oo muslim ah oo mukalaf ah mukalaf waxaynu la jeednaa qaangaad ah oo aan waalayn inuu soomka habeenkaa niyeysto muqiimo dega an an yanwiya siyaamahu fi leyl rasuulku wuxu uhi salawaatu ullahi wasalaamu alayh man lam yujmic siyaama qabla alfajri falaa siyaama lahu qofka aan soomkiisa xidhan ee aan niyeysanin intaan waagu baryin qofkaasi soom ma laha soomkiisu ma jiro falaa siyaama lahu man lam yubayit الsiyaama min allayli falaa siyaama lahu xadiis kale nasaa-i wuu soo saaray waa صaxiix oo xadiiska dambena ka hore saxiix ku noqonaya qofka haddaanu niyadii la iman sooq inta waaga ka horaysa soomkiisu ma ansaxayo waniyaةu maxaluha alqalb niyaduna waa qalbiga un soomaalidii hore si wanaagsan bay u tilmaameen niyadoo waxay yidhaahdeen ilaahay waa qalbi jira bay yidhaahdaan ma ogta ilaahay waa qalbi jire wاtalafudu biha bidcat dalaalah wain ra'aaha الnaasu xasana in la yidha afka lagaga dhawaaqaana iyaduna waa bidco rasuulka kuma sugnaanin salawaatu ullahi wasalaamu calayh in habeenkii niyadaa lagu seexdaana waxay gaar ku tahay amba khaas ay ku tahay soomka faradka ah soomka sunnaha ah mar haddii aanad waxba cunin markaa aad taagantun baad niyeysan kartaa bidaliil rasuulka ayaa sal alla alay wasalam wuxuu u yimi caaisha iyada oon ramadaan ahayn markaasaa wuxuu ku yidhi hal cindakum hadaa wax la cuno ma haysa wailaa fainii saaim wailaa fainii saaim haddaydaan haynin waan soomi doonaa iska soomaya ayib xadiiska muslim baa soo saaray saxaabadii rasuulka alayhi salaatu wasalaam arrintana waa ka sugan tahay si abu darda iyo abu dalxa iyo abi hurayra iyo ibnu cabaas iyo xudayfa ibnu lyamaan radia allahu canhu waa soomka sunnaha ah ayib haddii qofku uu seexday oo waagu uu baryo markuu waagu baryo un la yidhi ramadaan bay ahayd xalay oo bishii waa la arkay waa inuu cuntadii joojiyo ma markaasuu niyadii bilaabaya waxay ahlucilmiga qaar qabaan markaasunbuu awood u yeeshay markaasunbuu niyadii bilaabayaa bes intaasaana kaga filanba soomkaana mana qallaynayo ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyihiin cuntada ha iska daayo laakiin waa inuu maalintaa u qalleeyo ayay yidhaahdeen bal alayhi اlqaضاء soomku wakti buu leeyahay waktiga soomka waa in la barto asxaabu nabiyi salى اllahu alayhi wasalam waktigii hore islaamka awalkii hore ee la soomi jiray waa intaan la laalin xukunkane waxaa jiri jirtay hadday afurka gaadho markaa afurka ay taagan tahay waa bilowgii hore ee soomka ayaa qofku wuxuu cuni karayana cuni jiray wuxuu cabayana uu cabi jiray hadduu reer leeyahayna reerkiisa ula macaamili jiray haddii aanay seexan laakiin inta afurka la diyaarinaya hadduu dam seexdo mamnuuc mar dambe cuntada umay bannaanayn ilaa gabaldhaca dambe uu gaadho faإida naama axaduhum qabla tanaawulihi طacaama alcashaa lam yaxila lahu an yafcala min dalika shayئa ilaa miliha ilaa habeenka soo socda uu gaadho afurkii buu siriira jiqilayso u gamayba bes uu weydaartay afurkii dambe cunto dambeba xalaal ma ahaba habeenimadii iyo haweenay dambeba ilaa waagu sidaasay ahaan jirtay qadiyad macruufa ayay ahayd waxaa dhacday qays ibnu sirma saxaabiga ansaariga ahaa ayaa soomay markay afurkii taagan tahay ila dadkan dheragu dilay maaha adduunyada wax yaroo iska kooban ba ahayd iskamanay daba ridi jirin bae ayaa wuxuu u yimi reerkiisii markaasaa wuxuu ku yidhi haweenaydiisii a cindaki dacaam wax la cuno ma haysaa qaalat laa maya oo soomay walaakin andaliqu faadlubu laka waan tegi doonaa waxbaan kuu raadin وكان يومه يعمل maalintiina wuu shaqaynayay faalabat caynaah u gataati dhacayba dm fajaءat imra'atu iyana waxay og tahay mar hadduu seexday inaan cunto damba xalaal u ahayn haweenaydiiy waxoogaagu u sidaa u timi falamaa ra'athu qaalat khaybatan lak aada guuldaraysatay hoog islaamata lagu yaqaano khaybatan laka alla waad hoogtay cuntadii mamnuuc ilaa habeen dambe gabaldhaca habeen dambe ayaa ugu xiga falama intasafa nahaaru uushiya calay waa dhul kulula ade ooman markay maalintii duhurkii hadday marayso ayaa wuu diiday diididda soo ma taqaanid uushiya calay wuu diiday qadoodiga aawadii u dhacay u miyir beeray arrintii baa rasuulka loo sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calay allah waa raxmaan markaasaa ilaahay xukunkii laalay hore ee qofka mar haddii afurku uu dhaafo oo soomku cunto dambe ay xaaraamta ka ahayd ayaa ilaahay laalay oo wuxuu rabbi soo dejiyey uxilla lakum laylata asiyaami arafatu ilaa nisaa'ikum waxaa laydin xalaaleeyey habeenka soomeed inaad haweenkiina la dhaqantaan saxaabadu aad bay ugu farxeen haddana waxaa soo degtay wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayd alabyadu min alkhayd alaswadi min alfajr cuna oo cabba ilaa uu liidka caddi uu ka baxo amba ka soocmo ka madow min alfajri waa abyadka ilaa labada liid labada xadhig ka madow iyo ka caddi ilaa ay kala baxaan waa labada xadhig waa habeenka iyo maalintu markay kala gurmaan weeye ee waagu caddaado ilaa waagu ka caddaanaya wax cuna oo wax cabba weeye labadii xadhig ayay maaragtay saxaabada qaar si kale u fahmeen waa raxma ayb waxaa laynoo xadiday markaasoo layna baray soomku waktiga uu bilaabmayo iyo marka uu dhammaanayo waxa uu bilaabmayaa marka waagu caddaado waxaanu dhammaanayaa marka gabalku dhaco ee qoraxdu amba libdhadu ay godkeeda gasho libdhada godkeeda markay gasho ee aad inaga naga qarsoonto ayaad maaragtay ayaad soomaysa alkhayd alabyad walkhayd walkhayd alaswad waa labadan xadhig waa habeenka iyo maalinta uun markay soo degtay aayaddani ayaa saxaaba asxaabtii rasuulka qaarkood waxay soo qaadeen laba xadhig ilaa ciqaalin aswada wa ciqaalin abyad ciqaalka waxaa la yidhahdaa waa seetadan aynu ku xidhno awrta waa xadhig un wax seetayn kara waa xadhig yar weeyi amba awrku marna waynu ku seetaynaa marna waynu ku dabarraa dabadeeto laba xadhig bay soo qaadeenoo midna cad yahay midna madow yahay midabkoodu kala duwan yahay ilaa labada xadhig aad kala garataantii habeen iyo maalintana loo jeeday ayaa iyagu waxay u qaateen ilaa labada xadhig ay kala caddaadaan marka labada xadhig midabkooda la gartaana waa goorbada waa barqo waa xilli dambe labada xadhig midabkooda markaad kala saarta aad bay ufogtaa deetani walibaa maaragtay ragga qaar baa laba xadhig iska soo qaatay oo barkimada hoosteeday gashadeen fajacaluuha taxta wasaa'idi qaarkoodna waxaabay ku xidheen balubtaba wayarbiduha axaduhum fii rijli wuu iska cunaa uun walam yazal yaakulu wayashrab xataa yatabayana lahu ru'yatuhuma way cunayeen oy cabayeen ilaa labada xadhig ay midabkooda kala gartaan saxaabigii la odhan jiray cadiy ibni xaatim oo kale radia allahu canhu ayaa markay aayaadkani uu soo degay wuxuu yihi labadii xadhig baan soo qaaday barkimadan hoostayda gashaday buuri fajacaltu anduru fi leyli falaa yastabiinu lii habeenkii o dhan baan eegayo waa kale may i caddaan jirin de imay kala caddayn labada xadhig way kala bixi waayeen faqadawtu calaa rasuuli illahi sal allau alay wasalam rasuulka alle ayaan ku kallahay fadakartu lahu dalika arrintii baan u sheegay rasuulku wuxuu yihi sal ه alay slam inama dalika sawaad اleyli wa bayaad الnahaar xadiid kale waa kii tilmaami jiray wallahi barkimadaadu way ballaadhan tahay yani inama dalika sawaad اleyli wa bayaad الnahaar waar caddaanta laguu sheegaya ee madowga laguu sheegayaa waa madowga habeenka caddaankuna waa caddaanta maalinimada saxaabiga sahl ibni sacdi radi allahu canhu waxa u yidhi aayaadkani markay soo degeen وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فكان الرجل إذا أراد الصوم ربض أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما إلى عدادان فأنسل الله بعد ذلك من الفجر أي المركة أورل من الفجر بعربي سودتشي فعلموا أنها يعني بذلك يعنى بذلك الليل والنهار طيب markaa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu asxaabtiisa u caddeeyey si markay habeenka iyo maalintu ay kala baxaan ee habeenku kor u kaco madowgu xagga saruu ku dambaynayaa caddaantuna ay hoosta marto markaasuu weeyey adigoon shakisanayn adoon ka shakeynin waagu inuu baryey waa inaad iska joojisaa markaa cunistii markaas ayaanad tukan kartaa salaada subax cuntaduna ay xaaraamkaa noqonaysaa laakiin waxaad ogaataa waagu laba jeer buu beryaa waa berigu waa laba qaybo wlfajru fajraani alfajru fajraan waagu laba jeer buu beryaa mid waxaa la yidhaahdaa waa beriga dhalanteedka ah kor buu isu yuuqaya midna waxaa la yidhaahdaa waa beriga dhabta ah ufaafaya waa beriga dhalanteedka ah waa kor buu u dilaacayaa waagu sida kaabadan oo kale soo arki maysid sida tiirkaoo kaleu samada isku luuxaya laakiin xagga hoose waa madow waktigaa kor buu u kacayaa xagga samada laakiin inta hoose o dhan weli madowgii baa jira intaa hoose maadaama aad madowga arkayso waa inaad ogaataa waagani inuu yahay kii dhalanteedka ahaa hallugu'in yaan meelaha baalkugu cunin weli waa habeen xaaladaa waa berigaa dhalanteedka ah ma banaana inaad salaaddii subax tukato waayo waktigeediiba ma joogtid cuntadii haddaad sooman tahayna cuntadu xaaraamkaa ma aha ee iska cun waa beriga dhabta ah ayay cuntadu xaaraamkaa noqonaysaa salaadiina ay xalaal ku noqonaysaa inaad tukanto labadoodaba waa la kala yaqaanaayo waa la kala gartaa laakiin labadaba rasuulkaa sheegay sal allahu alayh wasalam alfajru fajraani faama alwal fainahu laa yuxarimu acaama walaa yuxilu salaa وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة معنى واقع كهراء cuntada xaaraam kama dhigo oo cuntada xalaal bay ku tawaahabeen salaaduna xalaal kuma aho waqtigeedii ma joogto waa salaadii subax sunnayaal kale waa meesheeda wa ama athani fainahu yuxarimu طacaam laakiin ka dhabta ahi markuu beryo cuntadii waa xaaraam wa yuxilu salaa salaadiina way ku banaan tahay haddaba waa beriga dhalanteedkaa maxaad ku garanaysaa adigoo laambadahan iyo waxaanaad hoos joogtaa haddii aad joogto meel bannaan oo jihada u furan waxaad ogaanaysaa jihadu way caddaanaysaa laakiin waa mustadiil kor buu u kacaya kadanabi sirxaan nawiyey mayna aragda goojinaya ma ogtahay saas isu taagaya marka kor buu isu taagaya waxay culimmadu ku misaalin karaan tiir waa kaabado kale aad moodaysaa xagga hoose ka go-an hoostana madowgii baa maraya kor buu u kacaya maxaan odhan jirnay maxaa istaagay jiirhkii baa istaagay baynu odhan jirnay ha waa markana jiirhkaa istaagay markii la guuri jiray ma garanaysa jiirh oogii baa istaagayna waa la ydhaa dadka qaar jiirhkaa istaagayna waa la waa casaa kor buu isu dheeranaya ayib waa berigaa dhabtaahina waxa weeye alfajr saadiq isagu waa casaan wuu faafayaa isagu markaa jihada weliba intaad waxaad moodaa intuu waqooyi ka dilaaco u dilaacaya hawd oo kale amba koonfuroo kale waa muctarib dabeeto waxaad ka arkaysaa isaga caddaantiisa hadday buuruhu kugu dhow yihiin buuraha dushuuda yaad arkaysaa dariiqyada laftigooda arkaysaa iftiinkaad ka arkaysaa dariiqyada iyo guryaha dushoodaad ka arkaysaa kaas ayaa haddaba waxaa ku xidhan axkaamta siyaamka iyo salaaduba mar hadday heerkaa gaadho salaaddii subaxna tuko soomkina waktigiisii wuu dhammaaday waa xilligii aad bilaabi lahayd soomka weeyaan waktigii rasuulka saxaabiga bilaal la yidhaha habeenimo adimi jiray samura radi allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sal l slam laa yaguranakum aadaanu bilaalin walaa hada albayaadu licamuudi subxi xataa yastadiira yaanu idin dagin oo ha ku lugu ina aadaanka bilaal habeennimo adimaa iyo caddaantan waagu sida dhabta aanu u bedelin maaragtay aanu licamuudi maaragtay subxi waa tiirkan waa ooga jiirkan istaagay xataa yastadira ilaa uu baaho oo uu faafo xadii kale xadiikaasina maaragtay muslim baa soo saaray xadiiska kale dalq ibn caliyin ana nabiy sal l slam kuluu washrabuu walaa yaguranakum saadicu lmusacad wakuluu washrabuu xataa yactarida lakum laxmar ilaa kaacasi jihada isku gudbo oo cuna oo wax caba weeyaan sanadkiisu waa saxiix weeye marka baaraka allahu fiik waa in waaga si wanaagsan aada u ilaashato weeyaan markaad jihada markaad aragto buraa dushoodii aad aragto kor waxa u kacay ee madowgina habeenkii uu yahay waagii ayaa kuu taagan markay kaasi dilaaco waa inaad iska dayso maxay cunista cabidda haddaad reer leedahayna ood hawl ku jirtayna waa in hawshu ay istaagto ayb waxaa dhici karaysa adigoo wax cunaya oo wax cabaya in lagugu addimo aadaankii salaada subax maxaad yeelaysaa miyaad tufaysaa se ahlucilmiga qaarkood ay qabaan mise waad ka dhargaysaa kadibna soomkaagii baad iska wadanaysaa sida saxiixa ah ee xooga badan adoo inaad maaragtay markii aadaankii maqlaya inaad usoo toosto dee maaha oo aad tidhaahdo wallahi muadinkani waktigu addimaya waktigiiba maaha haddaad tidhaahdo muadinku uu ku degdegay adigu eeg jihada hadduu waagu baryay uu caddaaday ha cunin oo ha cabin haddii se maaragtay muadinku ka hor dhacay iska cun laakiin haddii ay dhacdo adigoo cunaya maaha adoo usoo kacay aadaankii socda inaad usoo kacdo adigoo cunayaa lagugu addimay markaad marcan tuugtay waa lagu hayaa ma ogta mar waxaad soo eegaysaa maxay madiibadii marna dhegtuna aadaankii bay maqlaysaa allahuma ummi salaati ilaahuma cuntadaysu soo rasuulu llaahi moxamed alayhi salaatu wasalaam waxaa laga wariyey inuu yidhi idaa samica axadukum nidaaa wlinaau fii yadihi haddii mid idinka idinka mid uu aadaanka maqlo isagoo weelkii gacanta ku haya wlinaau fii yadihi falaa yadachu xataa yaqdiya xaajatahu minhu waxba yaanu iska dhigin ilaa uu ka dhammaysto waraxma min allah laga yaaba dadka qaarkood inay diidaan buuqtamaan hiiftamaan laakiin xadiidkan rasuulkaa yidhi salawaatu ullahi wasalaamu alayh waxaa soo saaray abu dawuud iyo ibnu jariir iyo xaakim iyo bayhaqi iyo axmed sanadkiisuna waa xasan wax duruq kalena waa ku soo arooray sanadkiisuna isagoo saxiixna waa jira marka waa adaanka labaad weeyi ayib macnaheedu maaha inaad usoo toostood markaa daldasho waynu naqaanaa dadka soomaalida waxay sameeyaan shan iyo tobanka hore ee bisha waxay yidhaahdaan suxuurta waa in habeenka barhkiisa la suxuurtaa waa inoo iman doontaa mamnuuc weeyi waaba dhimanaysaaye afurkii buu ku gurayaa boqolaal midoo saamusaa buu cunaya kii helay markaasuu haddana odhanaya waan cashaynaya markaasaa haddana labiyo tobankaba isagoon gaadhin buu qamadii iska buuxinaya naftaa qabanaysa mamnuuc waxaas aadaanta suxuurta aynu kaga hadli doonaa iyo aadaanka وسubحaanaka اllahuma bxamdika وأشhهadu an laa ilaha ilا anta astغfiruka وأtuub ilayk